بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وصحبه أجمعين الحديث الثاني حديث كاللبات عشر كان نعاوح وقبل لابن هياه حديث كاللبات وكتاب كالليراهده مختصر البخاري لابن أبي جمرة xadiidkii sallabaad ayuu casharkeennu caawa ka bilaabanhayaa wa can anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allaahu canhu can innabiyi sala allahu calayhi wasalama wuxuu rasuulka ka wariyey qaala rasuulku inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaathun halaathu khisaalin saddex arrimood man ruuxii kunna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa wajada wuxuu helay xalaawata aliimaani iimaanka macaantiis saddexdaas arrimood midda ugu horayda an yakuuna allaahu ilaahay waa inuu ahaado iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisu axabba ilayhi xaggiisa mid loo jecel yahay mimaa siwaahumaa wixii ka soo haray midda labaad wa an yuxiba almar'a qofka waa inuu jeclaado laa yuxibuhu xaal ousan qofka u jeclaanayn ilaa lilaahi tacaala ilaahay daraaddii maahani calaamada saddexaad wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda inuu ku laabto filkufri gaalnimada kamaa yakrahu soo u nacahayo an yuqdafa fi nnaari in dab iyo jahannamo lagu tuuro siduu u nacayo waa inuu gaalnimada u nabcaada walaalayaal xadiidkeennan kitaabka mukhtasarulbukhaari oo labaad waxaa warinaya khaadimkii rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam bal anas taariikhdiisa anas binu maalik taariikhdiisa aan wax yar ku istaagno oon xifdinno walaalayaal anas binu maalik taariikhdiisa maxaad ka xasuusan tahay kunyadiisa maxaa la yidhaahdaa muxuu ka mid ahay asxaabta meeqo sano ayuu jiray markuu geeriyoonayey waddankuu ku geeriyooday meeqo xadiis ayuu nabiga ka wariyey meeqo owlaad ayuu lahay cumrigiisu intuu gaadhay anas binu maalik waxa kuunyadiisa iyo magaciisa maxaa la yidhaahdaa bal anas binu maalik aan baranno anas binu maalik waxaa la yidhahaa kuunyadiisa abii xamsata arbiciinkan kusoo qaadannay xasuusta walaalayaal abi xamsata waa kuunyadiisii magaci magaciisana maxaa la yidhaha waa midka kuugu qoran kitaabka anas binu malik asaxaabiyu anas binu malik ma muhaajiriintuu ka mid ahay asxaabta mase ansaarta wuxuu ka mid ahay ansaarta ansaar waxaa la yidhaahdaa nabiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta qaybta oo ugu yimaaday magaalada madiino oo nabiga dagaal iyadoon iyo dhib midna soo marin islaamka qaateen asxaabtii kale usii sheegeen dacwada nabiga markuu yimid soo dhoweeyeen ows iyo khasraj boqol iyo labaatan sanay dagaalamayeen nabi moxamed ay ku walaaloobeen sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed jacaylkiisa iyo raaciddiisa ay walaalo ku noqdeen ansaaru rasuulillaahi baa la yidhaha ansaartii nabi moxamed u heeliyey muhaajiriintana waxaa la yidhaahdaa kuwa waddamadoodii ilaahay daraaddii iyo nabi moxamed raaciddiisa uga soo tegey muhaajiriin baa la yidhaha abubakar sidiiq cumar binu khadaab sacad binu abiwaqaas dadkaa mako iyo waddamadaa ka soo tegana muhaajiriin baa asxaabta la yidhaha asxaabta nabigoo dhanna labadaas bay u qaybsamaan muhaajiriin iyo ansaar labadaasa loo qaybiyaa anas marka waxa weeye kunyadiisu abu xamsa magaciisu anas binu maalik qaybta uu ka mid yahay waa ansaari reer khasraji weliba ah anas binu maalik walaalayaal wuxuu ka mid ahaay min khudamaa'i rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed khaadimiintiisuu ka mid ahay u adeegi jiray calayhi salaatu wasalaam waxaa la isweydiinayaa nabiga meeqo sano u adeegaayey anas binu maalik nabi moxamed meeqo sano ayuu u khidmaynayey anas binu maalik wuxuu nabiga u khidmaynhayey ama u adeegahayey muddo gaaraysa toban sano ayuu nabiga khaadim u ahay sala allahu calayhi wasalam waa tobankii sanoo nabigu uu joogay magaalada madiina calayhi salaatu wasalaam nab nabiga calayhi salaatu wasalaam anas binu maalik markii madiine ou yimid waxaa u keenay anas binu maalik walaalayaal hooyadii way dhimatay waxaan rabaa aabbihii wow dhintay waxaa u nooleed nabigu markuu madiine imaanayay hooyadiis hooyadiis maxaa la yidhaha aabihiis ila waa ogaano anas binu maalik maalik waa aabihiis hooyadiisna maxaa la yidhaha anas binu maalik hooyadiis maxaa la yidhaha umu sulaym baa la yidhaha umu sulaym umu sulaym marka yaa qabay waxaa qabay saxaabi la yidhaha abu dalxa umu sulaym baa marka soo waday abu dalxaa soo waday nabigu u keenay umu sulaym baa la hadashay waxay ku tiri nabiga sala allahu calayhi wasalam udcu liquwaydimika anasan bikasrati almaal waalwalad wa duuli alcumri nabi maxamedo wiilkan wuxuu ku yidhi abudalxo iyo iyadu ku dhaheen waa wiil caqli badan khaadim ka dhigo ha kula joogo sidaas cilmiga iyo diinta ha kaaga bartaa la yidhi una ducey ay tidhi habartiis wiilka igu ducey waxaad ugu ducaydaa xoolo badan owlaad badan cumri dheer ilaahay inuu ii siiyo wiilkayga igu ducay bay tidhi anas binu maalik hooyadiis nabiguna muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa u duceeyey wuxuu yidhi allaahuma aksir maalah wa waladah wa baarik fiihi wa adil cumra ilaahow maalkiisa badi owlaaddiisa badi ilaahow barakeey ilaahow cumrigana u dheeray ayuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam saas ugu duceeyey riwaayaadka qaar waxay ku soo arooraan dembigiisa ilaahow dhaaf ducadii nabiga ilaaha anas binu maalik u xaqiijiyey isagoo waayeelo wuxuu dhihi jiray nabi moxamed ducooyinkiisii waan helay cumrigaygii waa dheeraadayoo boqol sanaan maanta marayaa boqol sanaa cumrigiisu gaaray owlaaddayda ilaahay waa badiyo owlaaddiisu boqol ilmood boqol wiil bay gaareen wiilasha kali aha boqol gaarayba laakiin sida badan waa ka saqiireen ayagoo saqiirahay ka dhimanayeen maalkiisana ilaahay baa badiyo beeraha madiino sanadkii meeshay hal mar ka dhalaan midhaha waxaa iyada isaga beertiisu midho yeelanaysay laba mar baa la yidhi beertana carafta beerta anas binu maalik say u carfaydo miski camal aa ka carfaayo ilaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ducadiisa ku dhacday markaasaa beerta markaad soo gasho waxaad leedahay yaa beertan miskiga iyo barafuunka ku shubay nabi moxamed aa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam sow ma ogeyd rasuulku meeshuu cagta saaro iyo meeshuu u duceeyo iyo wuxuu ku tufo inay ahaayeen kulligood barako miiran iyo khayr miiran sow arrintaas lama socotid oo taariikhdu iyo siiradu sidaas ay caddaynayso iyo axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam rasuulka sala allahu calayhi wasalam anas binu maalik wuxuu odhan jiray saxaabigaan khaadimkiisa ah ducadii afaraad oo nabigu iigu duceeya baan sugahayaa oo ah ilaahay inuu ii dembi dhaafo jannana waa suganayaa anas binu maalik saxaabiga la yidhaahdo toban sanuu nabiga u khidmaynhay hadduu safar u baxo iyo hadduu muqiim yahayba nabiga khaadimkiisuu ahay wuxuu yidhi anas binu maalik weligay nabiga intaan la socday shay aan iska dhaafo oo aan ka tago nabigu ima odhanin maxaad uga tagtay shaygii aan sameeyana nabigu ima odhan maxaa sidaan u yeeshay markuu ka warramayo dabeecada rasuulka sala allahu calayhi wasalam anas binu maalik saxaabiga la yidhaahdo waxa waxaa la yidhi sidaas baa ilaahay owlaaddiisa iyo kulli u barakeeyey wuxuu ka wariyey nabiga axaadiis aada u fara badan oo gaaraysa laba kun laba boqol iyo siddeetan iyo lix xadiis ou nabiga ka wariyay axaadiis gaaraysa calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhi anas binu maalik wuxuu ku geeriyooday magaalada la yidhaha basra oo ciraaq ku taalla markii ay ahayd taariikhdu sagaashan iyo saddex qarnigii koowaad dhammaadkiisa halkaas ayuu ku aasan yahay uu ku geeriyooday isagoo cumrigiisu boqol sano ou cagacagaynayo waa saxaabi aada u cajiibah oo taariikhda mashhuur ku ah xadiidkanuu noo wariyey oo saxiixulbukhaari ku yaalla وعn aنس بن mالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قاaل wuxuu nabigu yihi ثaلاaث سddex arimood man ruuxii kuna ay ahaadaan فiihi dhexdiisa wajada wuxuu helay xalaawaة الإimaan iimaanka macaantiisau helay macaanta iimaankau helay saddex arimood qofkii laga helo macaanta iimaanka marka iimaanku macaan buu leeyahayo saddexdan qofkii hela daacaadku ku macaansanayaa khayraadka o dhan buu ku macaansanayaa wuxuu nin la yidhaha cuqbe kaabadtu salaata cishriina sana uma istamtactu bihaa baqiyata cumri labaatan sanaan tukanayo salaada ku dhiboonayay kabacdina waaba iskaga qofka markii daacada ou laasimo shaygu marka dambe macaanu u noqonaa culaysba kuma ahanba waaba ka dabeeco yeelanaya imaamuuljunaydi oo sayidu suufiyati cilman wa camalan loo yaqaano wuxuu yidhi ahluleyli fii leylihim aladu min aladu min ahli lahwi fii lahwihim dadka salaatuleylka tukada buu yidhi salaatuleylka markay tukanhayaan waa kala macaan badan tahay dadka ciyaarta say u jecel yihiin dadka ciyaara ciyaartooday macaansadaan dadka ahludiinkaana diinta waa ku macaansanayaan buu yidhi ibraahim ibnu adham wuxuu yidhi innaa lafii ladatin low calimaha almuluuku laduunaa calayha bisuyuuf waxaan ku sugannahay macaansi xagga diinta haddii dadka boqorradaahu khayrka saan u macaansayna ogaan lahaayeen seefay nagula dagaalami lahaayeen macnaha khayrka qofka mu'minka ah oo iimaanka xalaawatuliimaan qofku markuu gaadho ilaahay hana siiyo khayrka dhan macaan buu u noqonaya raacidda rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaada tukashadeeda soonka laymaadkiisa wax kastoo wanaaga macaan bay kuu noqon hayaan markii aad iimaankaagu wanaagsanaado ilahay noo wanaaji wuxuu yidhi marka anas binu maalik nabigeenu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam halaathun saddex arrimood man ruuxii kunna ay ahaadaan fiihi dhexdiisa wajada wuxuu helay xalaawata aliimaan iimaanka macaantiisii iimaankan ou macaansanaya saddex arrimood haddii laga helo iimaanka kuu macaanaanayuu nabigu leeyihi kow an yakuuna allaahu ilaahay waa inuu ahaado iyo wa rasuuluhu ilaahay rasuulkiisu way isla socdaan fiiri magaca ilaahay waxaa lagu xijiyey magaca nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam madaa markaad odhanayo layskuma deri karo waa inuu ilaahay iyo rasuulkiisu ahaadaan axabba mid loo jacayl badan yahay ilayhi xaggiisa mimaa siwaahumaa wax kasta oo ka soo hara ilaahay iyo nabigiisa waa inuu ka jeclaada jacaylka ilaahay iyo rasuulkuna waa itibaacooda nabiga haddii aadan aadan raacayn ku dayanayn waajibaadku ku faray aadan qaadanayn waa jecel lahadaadu run noqon mayso waa inuu wax kasta ka jeclaada wa an yuxiba almar'a qofka waa inuu jeclaadaa laa yuxibuhu xaaluusan u jeclaanayn ilaa lilaahi ilaahay daraaddii maahane midda labaad qof walbood jeclaanayso ilaahay daraaddii u jeclaaw haddaad nacaysana ilaahay daraaddii u nac ilaahay daraaddii maxaa looga jeedaa khayr baad ku aragtay diintiibuu ku fiican yahay diin cabsida ilaahay buu ku fiican yahay caqiidadiibuu ku fiican yahay qur-aankiibuu ku fiican yahay barashadii diintu ku fiican yahay qofkan haddaad diinta darteed u jeclaato qiyaamada waxay ku jiraan labada ilaahay daraaddi isku jeclaada toddobada nabigu ou yidhi calayhi salaatu wasalaam carshiga hooskiisaa la hadhiya sabcatun yudiluhum allahu fii dillihi yowma laa dilla ilaa dilluhu ou yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam toddobadii ku jiraa marka midda saddexaad oo xalaawatuliimaan lagu gaaro waxa weeye wa an yakraha waa inuu naco an yacuuda inuu ku laabto fi lkufri gaalnimada kamaa yakrahu soo uu nacayo an yuqdafa fi nnaari in naar lagu tuuro gaalnimada waa inuu qofku nabcaadaa gaalnimo inuu an yacuuda bimacnaa an yasiira xataa lagu macneeya qofku inuu gaalnimo ahaado oo gaalnimo xaggeeda aadaba waa inuu nabcaadaa sida dab in lagu tuuro aad u necab tahay dab ha lagugu rido saad u neci laheed gaalnimo u nabcaaw markaasaad iimaanka macaantiisii gaartay gaalnimadu tartiib tartiib bay kugu soo dhuumane waxaa weeye kabta aad xidhan tahay suulka iyo ilaashku intay isku jiraan ay kaaga dhow tahay naartu uu nabigu leeyay calayhi salaatu wasalaam wax yaraad aad waxa weeye aad naar ugu dhacaysa marka ilahay naga badbaadiyo xadiidka saddexaad oo kitaabkaa saxiixmukhtasar albukhaariga waxaa laga wariyey wa can cubaada ibnu saamit ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalama qaala wuxuu yidhi baayicuunii ila ballantama mubaayaco wax la yidhaha baa jira mubaayaco waxaa la yidhaahdaa nabigu markii asxaabta ay soo islaamaan ballan buu la geli jiray inay ilaahay ka cabsadaan inay gaalnimada ka fogaadaan inay zinada ka fogaadaan inay tuugnimada ka fogaadaan inay been abuurad ka fogaadaan inay islaamka u gargaaraan inay xaqa ku dagaalamaan ilaa ay ka dhintaan xaqa ku taagnaadaan ballantaasuu ka qaadi jiray calayhi salaatu wasalaam mubaayaca la yidhahdaa wa can cubaada ibnu saabit hadda saxaabigaan cubaado la yidhaahdo waa ansaartu asna ka mid yahe waa reer khasraji saxaabigan wuxuu ahay nin ninkii ugu horreeyo waddanka falastiin qaadi ka noqda wuxuu ahay saxaabi dheer cubaado oo qurux badan oo khayr badan sayid cumara wuxuu u diray waddanka shaam qaadina ka noqo mucallimna ka noqo buu yidhi wuxuu deganaa jiray magaalada ximsa ximsa waxaa la yidhaha dalkan hadda syriya loo yaqaano dalka syriya loo yaqaano kabacdina wuxuu u guuray waddanka falastiin wuxuu xaadiray waddanka beder dagaalkii waxaan rabaa dagaalkii beder buu xaadiray ka qayb galay wuxuu ka mid ahaay laylatulcaqabatu aluulaa laba caqabo ayaa siirada ku jiree caqabatuluulaa midda la yidhaahdo intii nabigu maka joogay asxaabtii jimratulcaqaba meesha la yidhaahdo buurta caqaba la yidhaahdo asxaabtii kula kulmay oo muslimay oo diinta madiine gaarsiiyo nabigu oo ballanta la galay toban iyo labadii ruux oo laga dhigay malaaqyada ama laga dhigay naqiibiinta oo la yidhi ku faafiya xaqa madiino ayuu ka mid ahay wuxuu ugu dambaystii ku geeriyooday waddanka falastiin waana meesha nebiyullaahi saalixna ku geeriyooday nebiyullaahi saalix baa ku geeriyooday saxaabigaana waddankaasuu ku geeriyooday wuxuu cumrigiisu marayay markuu dhintay toddobaatan iyo laba sano wuxuuna ku aasan yahay baytulmaqdes meesha la yidhaahdo marka saxaabigan waxaa laga wariyey inuu yidhi ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi baayicuunii ila ballantama waxaad igula ballantaan calaa an laa tushrikuu inaadnan la wadaaji doonin billaahi ilaahay shay-an waxaba ilaahay inaadnan ilaah kale la caabudayn ood keligii caabudaysaan waajib bay kulligeen nagu tahay walaalayaal waa laga yaabaa bacdunaa inuu muslimiinta u haysto inay ilaahay keyrkii caabudaan waxa weeye annagu ma ana arkin qof soomaaliyo asnaam caabuda ma ana arkin asnaam caabudahaya oo dhaha sanamkan ama qofkana io ilaaha ma ana arkin walaalayaal ilaahay baa naga koriyey alxamdulilah marka soomaalida annagu gaalo ku tilmaami mayno islaamka islaamka o dhanna gaalo ku tilmaami mayno gaal qof muslima lama dhihi karaba waa khalad walaa dad baa waxaad arkay sidii jeebka in gaalnimada uga buuxdo qof walbay la hadlayaan shirki ay ku bilaabayaan maaha waxaaso kale wax loo baahan yahay wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam walaa tasriquu waha xadinnina tuugnimada iska ilaalshoo xoolaha muslimka oo khiyaano lagu qaataa la yidhaahdaa si qarsoodiya loo qaato ha xadinnina xatooyada asxaabta wa xatooyo samay maa annagaana laka hadlaya walaa tasnuu ha sinaysanina zinadana waa xaaraamoo ka fogaada waa xaaraam muttafaq lagu yahay waxaana ka mid a xataa gacmihii iyo ficilkii iyo usocodkeedii iyo qofku ficilkii intuusan samaynin muqadamaadka ka sii horreeyo iyo gabadha ajnebiga ah waxa weeye inuu u soo dhowaadaa xataa loo diidaba walaa taqtuluu ha dilinina ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam owlaadakum ilmihiinna ilmihiinna ilaa jaahiligii ilmaha nolosha lagu aasi jiray waida almaw'uudatu su'ilat biayi dambin qutilat qiyaamada la su-aali doonaa baa la yidhi maxaa laguu dilay gabdhahooda noloshay ku aasi jireen iyadoo nool gabadhu oo hadlaysa baa inta lasoo qabtaa qabri agod looqodaa markaasaa lagu tuurahyaa saas bay ahaayeen sayid cumar wuxuu yidhi markay igu soo dhacdo jaahiligii laba arrimoodun sameeyey midna waa ku qoslaa midna waa ooyaa markay igu soo dhacdo gabadhaydii oo aan godkan ku aasilahay u qodahayo ayaduna garkayga boorka ka jafayda waan murugoodaa buu yidhi god baan ku tuuray buu yidhi gabadhaydii ilaahay baa naga soo hanuunshay dhaqankaas foosha xun waxaa kaloo igu soo dhaca buu yidhi safar baan damacnay inaan u baxno waxaan weynay ilaah aan jidka kusii qaadanno markaasaan dhahna buu yidhi timirta aan cuni lahay nafteeda ilaah aan u niyeysanno timirtiiba inta kuuskuuseen oo dhoodhoobeen ay ku riteen boorso ilaah baan ka wadnaa bay dheheen meel dhexe markay sii marayaan baahi baa qabatay markaasay dheheen seen yeelnaa ma iska cunnaa ilaahnima naga raaci maydee qaarna waa diideen qaarna waa ogolaadeen waxaa markii dambe laysku afgartay baahidu wax kasta inay ka daran tahay aan cunna baa la yidhi taasaa ugu roone waa cuneen marka waa cuneen marka wuxuu yidhi taas hadday igu soo dhacdana waan waan waan waan waan waan qoslaa waa la yaabaa dambaalnimadeenna gabadhaydii aan aasay hadday igu soo dhacdana waan murugoodaa buu yidhi gabdhahooday nolosha ku duugi jireen laba cilay gabdhaha nolosha ugu duugi jireen buu qur-aanku leeyahay khashyata alcaari ceeb kacabsi iyo faqri kacabsi bay gabdhahooda u duugi jireen waxay isleeyihiin gabadhan nin cadow bay kaa raacay hadhow waa lagugu ceebaynaya marka gabadhaadu ceeb bay kuu soo jiideehe waxa weeye iyada dhanba iska aas waxay kaloo gabdhaha u aasi jireen noloshooday ka fekeraayeen biilba uma haynay kuleeyihiinba marka nabigu wuxuu kula ballami jiray maadaama ay markaas soo islaameen inaan dhaqanka xoroo jaahiliga laga haro oo aan ilmahooda aysan dilin walaa taqtulu awlaadakum wiilashii naftooda qaaraa wiilasha xataa dili jiray gabdhaha markii loo yihaa gabadha kuu dhalatay wejigoodao dhan welwel iyo murug ou la madoobaa jiraa la yidhi wa idaa bushira axaduhum bilunhaa dalla wejhu muswadan wahwa kadiim buu ilaahay yidhi wejigiisa dhan madow buu noqon jiray wuxuuba ku dhowaa jiray inuu ciidda isku aaso ciil intay gabdhaha uga qabaan nacaybkay gabar u qabeen jaahiligu hadday gabadha kuu dhalatay maqlaan dhulkayba isku duugi jireen baa la yidhi wuxuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam walaa ta'tuu ha la imanina bibuhtaanin masabidad taftaruunahu aad ku been abuuranaysaan bayna aydiikum gacmihiinna iyo wa arjulikum lugihiinna inta u dhaxayda maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa gabadhaha jaahiliga xaaraan iyo zino ay inta sameeyaan ay waxay haddana odhanayaan canugan hebelow adigaa dhalay say fisqi iyo dembi iyo xaaraam ugu jiraan toban nin baa gabadha la kulmaysa markaasi waxay hadhow odhanaysaa canugay dhasho mid ka mid ahay leed adaa dhalay waa been abuurad marka dhaqanka noocaasahoo nabigu wuxuu ka hadlayaa oo la yidhaha canug aadan dhalin canug xaaraamo inta dembi la sameeyo in ninkii lagu naboo la yidhaha hebelow adigaa dhalay in la yidhaahdo oo sidaa qaladkaas ay ku dhaqmaan ou nabigu leeyahay jaahiliga dhaqankoodii waaye kahara iyadana walaa ta'tuu ha la imaanina bibuhtaanin masabidad marka masabidadka waxaad masabidaneeho waa wax jirkaagii ka soo baxaad been abuurad ku samey leedahay hebelow adigaa dhalay mana uusan dhalina waa xaaraam aad soo samayday walaa ta'tuu ha la imaanina bibuhtaanin been abuurad iyo masabidasho taftaruunahu aad ku been abuuranaysaan bayna aydiikum gacmihiinna iyo wa arjulikum lugihiinna inta u dhaxayda oo macnaha ilmihii adinku aad dhasheen oo laakiin aad niman aan dhalin u saarinaysaan waxyaabaha noocaasa ka fogaada walaa tacsow walaa tacsuu ha caasinina marka been abuuradkaas ou nabigu uga digay calayhi salaatu wasalaam bayna aydiikum wa arjulikumna waxaa looga jeedaa been abuurad adinka xaggeena ka yimid un baa laga wadaa hadlayidhi walaa tacsuuha caasinina fii macruufin shay wanaaga ha ku caasinina nabi moxamed alayhi salaatu wasalaam wax ilaahay idin faroo wanaag ba ah waxaan wanaagahayn ilahay idin fari maayee ha ku caasiyoominina nabigu intaasuu kula ballamay markaasuu nabigu wuxuu ugu bishaareeyey ballantaas qofkii ka soo baxa inuu janno leeyahay faman wafaa qofkii oofiya oo minkum idinka mid a intaas wanaag qofkii oofiya oo ilaahay keligii caabuda oo tuugnimada ka fogaada oo zinada iyo ajnebiga iyo xaaraamta iyo dembiga ka fogaada oo awlaaddiisa sida jaahiligii aan dhib u geysanin oo aan zino iyo xaaraam la imaanin faman wafaa qofkii oofiyo minkum idinka mid a intaas fa ajruhu ajirkiisu cala allah ilaahay buu ahaaday ilaahay baa u ballan qaaday waajib ilaahay laguma lahan waajib baa ilaahay wax loogu yeeshaa oo ilaahay qofka inuu janno geliyo waajib bay ku tahay qolo la yidhaha muctasilo ayaa qabi jireen oo bidco ahoo waktigii salafu saalixa joogtay marka waajib ilaah wax looguma yeesho sida ictiqaadu ahlusunna waljamaaca ku dhisan yaha weeye oo caqaa'idka islaamku caddaynayo ajirka ilaahay ayaad ku leedihiin waajib uguma lihidiine ilaahay waa kuu ballan qaaday waayo wacdullah waa yabooh ilaahay weeye waman asaaba qofkii asiiba min daalika dunuubtaas shay-an qofkii ka asiiba zinow ku dhacay tuugnimow ku dhacay fa cuuqiba la ciqaabo muslimiintii o dhan baa laga hadlayaa qofkii dunuubtan mid ka mida sameeya ee markaa lagu caddeeyo inuu tuugnimo galay waa lagu marag furay ama isagiibaa qirtay inuu zinaystay afar nin baa ku mara kacay ama isagiibaa qirtay fa cuuqiba waa la ciqaabay marka fi dunya adduunyadii baa lagu ciqaabay oo xadkii baa laga oofiyo qaadigii islaamkii hadduu zino galay oo nikaax soo maray dhagax baa lagu dilaa hadduusan nikaax soo marinna boqol jeedal baa lagu dhiftaa hadduu tuugnimo sameeyo oo xoolo gaaraya rubucu diinaar xirsu masal oo ka xado qaangaar yahay gacantaa laga jarahayaa marka xadkii qofkii laga oofiyo la ciqaabo uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam fa cuuqiba fi dunyaa fahwa ciqaabkaas iyo xadkaas laga oofiyey kafaaratun dembe astur bow lahu asaga u yahay kafaaro gud buu u noqonaya xuduudda qofka marka laga oofiyo oo waxaa la yidhi qofku ilaahay int u tooba keeno oo xadkii laga oofiyo dembigiibaa looga mayraya saasuu nabigu leeyahy alayhi salaatu wasalaam waxay culummada agsarkoodu qaateen fuqahaau lislaam ilaa ana alxuduuda kafaaraatun wa jawaabirun lidunuub xadiidkan baa loo deliishadaa qofka haddii kafaara gud haddii xad laga oofiyo oo gacantii laga jaro ama dhagax lagu dilo markuu sinaysto oo uu caddaysto oo yidhaha xadka layga oofiyo dembiga waa laga mayraya maxaa yeelay nabiga calayhi salaatu wasalaam wakhtigiisii gabar baa zino gashay nabigay u timid waxay tidhi rasuulka ilaahayu waa dembaabay uurkan aan wada waazino xadka ha layga oofiyo nabiga markaas sidaas ay ku tidhi ayuu yidhi markay umusho ii keena markii gabadhii ay umushay ayaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam loo keenay waxaa lagu sameeyey dhagaxa lagu dila buu nabigu yidhi dhagax baa lagu dilay janaasuu ku dukaday sayid cumaraa ku yidhi nabiga maxaad ugu tukanaysaa sow gabar sinaysatay maahan markaasuu nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam toobada ay toobo keentay haddii loo qaybiyo toddobaatan qofood oo magaalada madiine jooga way ku wada filantahu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka qofka haddii xadka laga oofiyo oo dembiga ou galo xadkiisii xaqii lagu lahay laga oofiyo shareecada dembigii waa ka dhacaya fahuwa kafaaratun lahu waman asaaba uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam qofkii asiiba min daalika dunuubtaas shay-an zinadiibuu galay ficiladii kalou galay qofka hadduu dunuubtan galo hadduu hadduusan sheegin ee ilaahay u toobo keeno hadday xaq bini aadam ahayd xaqii hadda bini aadam waa laga rabaa laakiin hadda zinadoo kaleeto iyo hadduu inta ficillo qalaba galo qofna uusan u sheegin uu asturo ee uu ilaahay u toobo keeno toobadiisu waa maqbuul weeye hadduu toobo shuruuddii ofta ilaahay u toobo keeno waman asaaba laakiin hadduu soo caddaysto oo uu qaadigii hortiisa ka sheego ama lagu mara kaco xadkaa laga oofinaya markaas lama cafi karo waman asaaba qofkii asiiba uu yidhi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam min daalika dunuubtaas shay-an qofkii ka asiiba humma satarahu allah ilaahay u ceeb qariyo caza wajalla ilaahay baa u asturay qaladkii ou galay lama fadeexayn waa loo kortay waxa weeye ilaahay baa u ceeb qariyey wax og male ilaahay bisaa la og fa huwa ay fa amruhu amarkiisa mufawadun ila allahi intaasoo loo soo qadaraa ilaahay baa loo bandhigaya in shaaa hadduu doono cafaa canhu waa iska cafinaya wa in shaaa hadduu doono caaqabahu ilaahay waa waa ku ciqaabayaahoo hadduu doono ilaahay waa u cafinaya hadduu doonona waa ku cadaabaya marka sidaas buu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay gaalnimaha wixii ka sokeeya qofka hadduu doono ilaahay waa u dhaafaya hadduu doonona waa loo cadaaba qur-aankaa caddeeyey ilahay wuxuu aayad qur-aan ku yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wa yakfiru maa duuna dalika liman yashaa ilaahay in wax lala wadaajiyo ma cafiyo gaalnimo ilaahay ma cafiyo laakiin dunuubta kaleoo ka sokaydoo dhan ilaahay wuu dhaafaa qofkuu doonou u dhaafaa ayuu ilaahay qur-aankiisu leeyahay subxaana wa tacaala asxaabtii waxay dhaheen fabaayacnaahu nabiga waa la ballantannay calaa daalika intaasaan kula ballannay nabiga calayhi salaatu wasalaam dunuubta haddii qofku uu sameeyo wuu ku gaaloobayaa waxaa qabay khawaarij baa qabeen muctasiladu waxay qabaan ayaguna qofka in faasiqa ah lagu cadaabayo oo dunuubtu ay waajibinayso tacdiib alfaasiq idaa maata bilaa tawba ayaguna ay aaminsan yihiin laakiin jumhuurtu waxay qabaan ruuxii jumhuurulislaam laakiin waxay ku khilaafeen oo iyagu ay qabaan ruuxii toobo keena laa yabqaa calayhi mu'aakhadatun bay dhaheen qofku hadduu toobo keeno dunuubta waxa weeye aakhira loo qaban maayo waa la cafinayaa wa maca daalika falaa ya'manu makr allah waan toobo keeno aniga waxba la iima haysto ma dhahaya bay dhaheen waa inuu ilaahay mar kasta qofku ka baqaa waajib ku ah intaasaa nabiga kula ballanayna asxaabtii xadiiska afaraad xadiidka afaraad wa can abi bakrata waxaa laga wariyey saxaabigan abi bakra la yidhaahda abi bakra ayaa saxaabigan loo yaqaana saxaabigan abi bakra la yidhaahdo wuxuu soo wuu soo islaamaa la yidhi marka wuxuu ka cajisay daa'if meel dhufaysay ku jireen marka inuu meeshii ka soo baxu awoodi waayey marka bahashaan la yidhaha bakrada oo canjalada yartaha wareegta ah ayuu xarig kusoo xirto kusoo koray ba saasaa loogu baxshaa la yidhi bakra saxaabigaani marka wuxuu leeyahay qaala wuxuu yidhi samictu rasuulallaahi baan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu asagoo leh ida altaqaa hadday kulmaan almuslimaani labada ruux oo muslimka ah bisayfayhimaa seeftoodana ay ku kulmaan oo iyagoo labada seef isku wata ay dagaal iskaga hor yimaadeen faalqaatilu midka wax dilay iyo waalmaqtuulu midka la dilay fi naari labaduba naartay gelayaan buu yuri nabigu calayhi salaatu wasalaam qultu waxaan idhi buu yidhi saxaabigaani yaa rasuula allah haadaa kan alqaatilu wax dilay fa amruhu waadix arrintiisu way caddahay famaa baalu lmaqtuuli midka la dilay xaalkiisu waa maxayoo kan la dilay muxuu naarta ku mutaystay qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innahu midka la dilay kaana wuxuu ahay xariisan mid ku dadaalahaya calaa qatli saaxibihi inuu saaxiibkiisa dilo laakiin seefta unbaa loogala hormaray saxaabigan wuxuu leeyahay waxaa nabiga ka maqlay calayhi salaatu wasalaam rasuulkaoo dhahaya ida altaqa almuslimaan laba ruux oo muslimahu hadday dagaal iskaga hor yimaadiin oo ay kulmaan bisayfayhimaa ayagoo seefahoodii isku wata faalqaatilu midka wax dila iyo walmaqtuul midka la dilo fi naari bay gelayaan ruuxa wax dila iyo ruuxa la dilaba labaduba waa ahlu naaru yiri nabigu calayhi salaatu wasalaam naartay mutaysanayaan hadday dagaalka xaaraamta iyo hadday banaystaan waa ku naargelayaan dagaalka alaxaasi naar weliba abadiyaho weligood aysan ka soo baxayn bay gelayaan hadday banaystaan dhiigga qofka muslimka ah oo aan wax xaqdarro ah aada kula dagaalaydo haddaad banaysato waxaa banaysigaa diinta uga baxee saa hadduu ku dhintana wuxuu noqonayaa gaal dhintay naartiisu mu'abbad bay noqonaysaa ilaahay aayad qur-aan wuxuu ku yidhi waman yaqtul mu'minan mutacammidan fa jazaa'uhu jahannamu qof muslima oo mu'mina qofkii dila amaalmarintiisu waa jahannamo khaalidan asagoo ku waaraya weliba ilahay naga badbaadiyo qultu waxaan idhi yaa rasuula allah haada alqaatil midka wax dilay oo qof muslima dilay amruhu waadix arrintiisu waa noocaddahay famaa baalu lmaqtuul laakiin midka la dilay xaalkiisu waa maxay qofkii la dilay naftiisu muxuu ku naar galay qaala wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam innahu kaana wuxuu ahay xariisan mid ku dadaalaya calaa qatli saaxibihi inuu saaxiibkiisa dilo ku dadaalay seeftaa lagala hormaray maahane niyadiisaa loo qabanaya maxaan soo marnay inama alacmaalu binniyaat wa inamaa likulli imri'in maa nawaa maadaama uu niyeysnay qof muslima inuu dilo niyadii baa loo qabanaya weey saasuu isaguna ku naar mutaysanayaa ayuu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam xadiidka shanaad wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu saxaabigan abi hurayra la yidhaahdo waa saxaabi taariikhda islaamka meel weyn ku leh magacii asaga iyo aabihii magaciisa laysku khilaafay ilaa soddon qowl magaciisa waxaa u raajixsan in la yidhaahdo cabduraxmaan ibnu sakar wuxuu lahaa jiray bisab dhadig ah weliba marka wuu aad buu u dhaqaalay jiray ba la yidhi meeshaa kumkiisa isagoo saan ugu wada jeebka agtiisa halkan gacantaa ugu wada aan nabigu maalin arkay markaasuu yidhi yaa abaa nabigu uu ku magacaabo wuxuu yidhi maxay tahay baashaanu waa bisad buu yidhi markaasuu nabigu yidhi yaa abaa hira bisadda aabaheed baa tahay buu yidhi maadaama aad jeceshahay nabigaa laqabka kunyadan u bixiyey saasay kabacdi ugu dhegtaa la yidhi abi hurayra walaalayaal intuusan soo islaamin horta wuxuu soo islaamay sanadkii toddobaad khaybara markii la furtay wuxuu abi hurayra nabiga la joogay calayhi salaatu wasalaam saddex sano oo kale ah wuxuu ahay abi hurayro axfadu saxaaba asxaabta nabiga ninka ugu xifdiga badan wuxuu nabi moxamed ka soo wariyey calayhi salaatu wasalaam shan kun oo xadiis iyo saddex boqol iyo toddobaatan iyo afar xadiis oo ka wariya nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu abi hurayro nabiga ayuu wuxuu ka mid ahay abi hurayro min fuqaraa'i asxaaba wuxuu ka mid ahay min asxaabi sufa asxaabta qaybta la yidhaha asxaabu sufa oo masaajidka nabiga calayhi salaatu wasalaam birsad ka tirsan qayb ka mid ah habeenkii iska jiifta nabi moxamedna calayhi salaatu wasalaam cilmigiisa inay caloosha ka buuxsadaan oo sacabaha ku qaataan kali ah go'aankooda u ahay ayuu ka mid ahay wuxuu ahay abi hurayra saxaabi nuucaasa wuxuu kala halmaami jiray axaadiista uu ka maqlo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimid rasuulka calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mid a wuxuuna ku yidhi axaadiis badan baan kaa maqlaa laakiin waa iga kala lumaan markaasuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam bal go'aaga fidso ayuu yidhi markaasuu go'iisa fidsaday saddex mar ayuu nabigu sacabaha khayrka u daray isku laabuu yidhi kabacdina weligii wax dambe ma usan halmaamin abi hurayra ducadii rasuulka ku dhacday calayhi salaatu wasalaam abi hurayra saxaabiga la yidhaha intuusan soo islaamin waxaa la dhihi jiray magaciisa cabdushamsi qoraxda addoonkeeda nabi moxamedaa ka bedelay sala allahu calayhi wasalam wuxuuna u bixiyey cabduraxmaan allaha raxmaanka addoonkiisii qorax addoon uma ihide ilaahay baad addoon u tahay baa la yidhi abaa hurayra waxaa wanaaggiisa ammaani jiray nabiga waxaa ammaani jiray abubakar cumar binu khadaab cusmaan binu cafaan wa kaanat caaishatu tujilluhu caaishana aad bay u sharfi jirtay saxaabigan oo u jecleed baa la yidhi abi hurayra wuxuu yidhi nabi moxamed baan la saaxiibay calayhi salaatu wasalaam calaa mil'i badni wax kale ulama saaxiibine calooshayda inaan cilmiga nabiga ka buuxsado kale ah ayaan rabaa buu dhihi jiray abi hurayra wuxuu lahay gabar wuxuu ku dhihi jiray gabadhiisa laa talbisii addahaba ha xidhanin maandhay dahabka fa innii akhaafu calayka alayka calayka calayki lahab waxaan kaaga baqayaa holaca naareed haddaad kibir adduunyo samaydo dahab iyo kibir xidhato naarta aakhira kaaga baqa inay kugu holacdee ha xidhan dahabka ayuu ku dhihi jiray ayuu ku dhihi jiray abi hurayra abi hurayra wuxuu yidhi qofka qubuurta soo gala oo ahlu qubuurka u duceeya oo ilaahu u naxariiso yidhaahda wuxuu ka dhigan yahay asagoo janaasadooda iyo salaadooda ka soo qayb galay wuxuu ahay abi hurayra karaamadiisa waxaa ka mid ahay markuu geeriyooday kabacdi maalin maalmaha ka mid ah ayaa culamaa'udiin isku yimaadeen munaadaro cilmi ah iskugu yimaadeen nin waddanka khurasaan dhallinyaro ah oo ka yimid ayaa wuxuu dadkii su'aalay waxaa la su'aalay xadiiska xoolaha marka la soo gaaxiyo cumdaha insha allahu cumdulaxkaamka inoogu imaan doontaa xadiiska xoolaha markii la soo gaaxiyo oo qofka lagu khiyaano oo suuqa la keeno ka hadlahaya daliil mau haydaa baa la yidhi xadiiskii baa loo xadiiskaasoo macnaha dadkii su'aalay isagu markaasaa la yidhi xadiiskaas baa jira abi hurayra warinaya bukhaari iyo muslim baana qoraya markaasuu yidhi abi hurayraha aad sheegaydaanu hayru maqbuuli alxadiis xadiiskiisa maba la qaataba nin fiican maahan fiiri abi hurayro a wax laga sheegayaa walaalayaal nabi moxamed baa wax laga sheegay ilaahay baa wax laga sheegay saxaabtii baa wax laga sheegay qof kasta oo muslimahoo xaq fidinaaya qofuu ilaahay ku taagay oo ajir ajir u shaqaynaya weeye abi hurayra ma fiicnou yidhi warka xadiiskiisa ma qaadan karno hadalkaas markuu yidhi abeese ordayda cirka ka timid baa cirkay ka soo degootay waa qora kitaabka sharxiisu cirkay ka soo degootay dadkii oo dhan baa kala cararay baa la yidhi ninkii bay raacdaysatay keligiis markaasuu wuxuu yidhi sabatun sabatun sabatun war abaa hurayra waa nin fiican war waa nin warkiisa maqbuul waaye waa saxaabi waa dambaabay bahalkii waa ka haray baa la yidhi abi hurayra sidaas buu ahay dadka saalixiinta haddii wax laga sheego musiibaa ilaahay kugu ridaya maxaa yeelay nin la yidhaahdo sufyaan ayaa wuxuu yidhi oo ka mid a salafu saalixii cinda dikri saalixiina tanzilu raxma markii saalixiinta wanaagooda laga sheekeeyo raxmadda ilaaha soo degoota markii wax laga sheegana cuquubada ilaaha soo degootay culummadu dheheen saxaabigan la yidhaha abi hurayra wuxuu soo islaamay waan sheegnay duulaamadii nabiga oo dhanna kabacdi waa ka qayb galay magaalada madiino ayuu ku geeriyooday isagoo cumrigiisu marayo toddobaatan iyo siddeed sano wuxuuna ku aasan yahay qubuurta baqiic wuxuu akhri jiray saxaabigaanu habeenkii kaana yusabbixu sharaxa kitaabkan mukhtasarka ayaa qoraya hadda aan gacanta ku hayno xataa kaana yusabbixu fi alyawmi waaleylati ithnaa cashara alfa tasbiixatin habeenkii iyo maalinkii toban iyo laba kun oo subxaana allaahi ah ayuu akhri jiray kitaabka la yidhaha alxaawi lilfataawi oo imaamu suyuudi ou alifay juska labaad baabka ugu horeeya baabusubxa lambarka shanaad waxaa uga yaala abi hurayra kaana lahu khaydun alfa cuqdatin wuxuu lahay xarig kun meelood guntima ku leh markaasuu werdigan ku akrisa jiray toban iyo laba kun oo subxaanallaahi ah habeenkii isagoon akhrinin ma jiifa jirin saxaabigaas wanaagsan salaada markuu tukanayana way noo imaan doontaa buluuqulmaraamka iyo way ku qoran tahay markuu salaada tukanayo bisinkan hadda waxaad arkayso dadka qaar inay sidii in la yidhi bisinka waaba dembiha laga fogaado looga cararayo bisinka marku abi hurayra tukanayo kor buu u qaadi jiray walaalayaal axaadiisay ku qoran tahay axaadiis saxiixay ku qoran tahay abi hurayra marku salaada tukanayana bisinka kor buu u qaadi jiray salaaduu ku tukan jiray shanta salaadood markuu akrisanayo werdigana xali kun meelood guntimo kule ayuu lahaay kutubahaasayna ku wada qoran tahay ilaahay kuwii xaqa fahma oo garta oo ku dayda asxaabta nabiga ilaahay ha naga dhigo xadiidkan buu noo wariyey waa kan wa can abi hurayra waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nabigeennu wuxuu yidhi man yaqum qofkii istaaga laylata alqadri sharafta habeenkeeda iimaanan alla rumayn iyo waxtisaaban ajiraasi qofkii habeenka laylatulqadar la yidhaahdo u istaaga oo salaatuleyl iyo khayr ku nooleeya qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama wixii hor maray oo min dembihi ah wixii ka dhacay hadda ka horoo dembigiisa ah waa loo cafiyaa ilaahay dunuubteenna ha noo cafiyo khalabaadka naga dhaco oo dhan ilaahay ha noo cafiyo wa can abi hurayra waxaa laga wariyey xadiidka lixaad radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuxuu nabigu yidhi walaalayaal casharkeenna caawa intaas ayaan kusoo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco kuwa ka faa'iidaysan ilaahay ha naga dhigo hada wabillahi tawfiiq in sha allahu leylatu lqadarka iyo casharada nagu soo aadan ayaan ku faahfaahi doonaa hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh